waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgalay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashayna waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeysti kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa ardayga waxaa laga rabaa in uu mar walba uu ku fikiro aniga seen aaga faa'iidaystaa waqtigeeya midda koowaad waxaa aad iyo aad muhiim u ah in uu samaysto jadwal jadwalkaas oo wax walba sida asiga oo u fudud uu ku qabsan lahay inuu ugu qoro sidee loo samaystaa jadwal waxbarasho alxamdulilah sanada iga maqnayd markaan xariistay waxay ahayd labada kun iyo kob iyo tobankii labaiyo tobankiina waa laysoo aqbalay alxamdulilah qaabkay ugu suura gashay cabdirasaaq shariif in heerka koowaad iyo kan labaad ee jaamacadda uu ka dhigto dalka sacuudi carabiya qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabintii iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi
sama abuurayn bulshadu ma islaxato ixtiraamku
hagaag aqoon darsigu waa qayb muhiim u ah guusha cilmiga si kastaba mararka qaar way adag tahay inaad waqti u hesho barashada maado kasta oo aad u baahan tahay inaad barato hab ka mida oo aad gul ugu gaari karto layliga iyo dabagalka duruusta aad qaadato waa samaysashada jadwal tacliineed abuurashada jadwal tacliineedku inkasta oo uu ka adkaan karo sida aan moodayno haddana waxay ku sahlaysaa muudaansiinta maadada iyo korsada aad rabto inaad si xeel dheer oo weliba gaaban muddo ahaan aad ku barato adiga oo maanka ku haynaya mas-uuliyadaha kale ee kaa saaran qoyska asxaabta iyo qaraabada haddana cudurdaar looma heli karo helid la-aanta waqti kugu filan oo maalin walba jadwalka noloshaada aad qayb ka geliso quudinta caqligaaga iyo kobcinta garaadkaaga haddaba maxay muhiim u tahay samaysashada jadwal tacliimeed sideese looga gudbi karaa caqabadaha kaasoo wajaha dhaqangelintiisa weydiimahaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay aqoon-yahanad raxma cabduqaadir ugu horeyna waxaan weydiiyey sida ardaygu u samaysan karo jadwal waxbarasho saa ognahay horta waqtiga waa shay qaali waa shay aada iyo aad muhiim u ah wax la isku dhaafina waxaawaye waqtigaas sida looga faa'iidaysan lahay ardaygu waxaa laga rabaa in uu mar walba uu ku fikiro aniga seen aaga faa'iidaystaa waqtigeeya midda koowaad waxaa aada iyo aad muhiim u ah in uu samaysto jadwal jadwalkaas oo wax walba sida asiga oo u fudud oo ku qabsan lahay inuu ugu qoro jadwalkaas wuxuu noqon karaa jadwal bille oo bil walba oo yacni la bedeli karo wuxuu noqon karaa jadwal oo isbuuc oo isbuucan hawshaan qabsan lahay ku qoran wuxuu noqon karaa jadwal yowmi oo maanta maxaan qabsanaa beri maxaan qabsanaa jadwalkaas waxaa laga rabaa in uu wax walba iyo saacaddii uu qabsan lahay in uu ardaygaas ku qorto uuna ku dhaqmo waxaa la rabaa sidoo kale inuu ardayga asiga isku adkaynin oo wax dhan hal maalin ka wada dhigin inuu qaybsado oo nidaamiyo waxbarashadiisa qaabka u qabsan lahay sidoo kale waxaa laga rabaa casharada say u kala adag yihiin inuu u kala hormariyo isbuuca bilowgiisa camal casharada adag inuu jadwalka ku daro isbuuc dhammaadkiisna kuwa fudfudud in uu qorto sidoo kale waxaa laga rabaa ardayga in uu jadwalkaas ku dhegsado meel ou asiga mar walba uu arkaayo meel u fudud oo mar walba ka aqrisanayo uu kusoo xasuusanayo jadwalkiisii in uu la socdo waqtigiisa inuu ilaaliyo in uu ka faa'iidaysto marka aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay in uu arday walba samaysto nidaam iyo system oo ku socdo oo jadwalaysan oo waxbarashadiisii kor u qaado shaqsiyadiisna horumariso waqtigiisna oo ka faa'iidaysto maxay ardayga ugu dhigan tahay tixgelinta jadwalkiisa aada iyo aaday muhiim ugu tahay inuu tixgeliyo inuu ku socdo inuu ku dhaqmo hadduu arko jadwalka in uu yacni u baahan yahay inuu bedelo waxaa dhici karto inuu waxyaabo ka mid ah u qabsoomay oo u baahan yahay ardayga inuu bed- bedelo jadwalkaas sida oo ula qabsado een, jadwalka cusub amba inuu ka faa'iidaysto waqtigiisa qaab kale marka wuu bedeli karaa amba hadduu yahay jadwal bil walba uu bedelayo haddii uu yahay mid oo isbuuc walbo haddii uu yahay mid maalin walbo maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara haddii uusan ardaygu lahayn jadwal waxbarasho waxaa ka dhalan karaa in uu uu ardaygaas la yacmo amba waxbarashadiisi ay fashilanto amba in uu ku dhaco iskuulka eh, amba inuu ardayga naftirkiisi uu wixii meel uu ka bilaabo uu garan waayo iyo soo wax u qabsan lahaay iyo waqtigiisa uu aga faa'iidaysan lahaay marka aad iyo aaday muhiim u tahay inuu arday walba uu lahaado system iyo nidaamka waxbarashadiisi ku saabsan uu aga faa'iidaysto waqtigiisi iyo qaabkii uu isaga noloshiisi ku maaray lahay iyo sidii ayuu ku baasi lahay Een, maxaa farqa u dhexeeya ardada samaysata jadwal waxbarasho ee dhaqangeliya iyo kuwa aan samaysan farqi aad iyo aad u weyn ayaa u dhexeeya labadaas arday ardayga samaysta jadwal waxbarasho waa arday horay u soconayo oo noloshiisina wax badan u suurtogalayo inuu qabsado waana u qabsoomaya hadduu dadaal badan geliyo uu ku dhaqmo jadwalkaas in dhanka waxbarashada ha noqoto dhanka noloshiisi ha noqoto dhanka horumarkiisi ha noqoto haddii uu samaysto jadwal uu ku dhaqmo horay buu u soconaya kor buu u kacaya ardaygaas wuu noloshiisna aad iyo aad ay aga qurux badnaanaysaa midka aan lahayn jadwal diraasi oo nidaamaysan laakiin ardayga aanu lahayn jadwal waxbarasho waa arday dayacan oo dhunsan arday soo wax u qabsan lahay aan garanaynin meeshuu ka bilaabaya aan garanaynin waa arday iska socda oo nasiibkiisii suganayo iyo arday u baahan mar walbo in la gacan qabto dhanka waalidka dhanka macalinka ardaygaas naftiis mas-uulka ma noqon karo ma maarayn karo waxbarashadiis mar walba qalqalay ku jirtaa marka eh, ardayda aad iyo aad inay waqtigooda ay ga faa'iidaystaan inay system degsadaan inay jadwal degsadaan ayaan aniga ra'yi ahaan waxaan dhihi lahay taas samaysta aaday idin anfacay noloshiina aaday idinka anfacay dhanka oo waxbarashadiina horumarkiina iyo inaa noloshiina ku baastaan sidoo kale waxbarashadana way idin fududaanaysaa hadduu ilaahay idmo sidoo kale tallaabada aa qaadaysid xitaa tookada soo socota waa ogtahay meesha u socotid waa ogtahay meesha ka imaatid waa ogtahay marka jadwalka waxbarashada aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay ardayga iskuulka dhigta muhiimad intee leeg ayuu marka een, ardaygu u leeyahay inuu samaysto jadwal waxbarasho aniga shaqsi ahaan waxaan u arkaa inaa anigu xataa haddaanu arday ahayn inuu jadwalka muhiim ii yahay maanta waxaan qabsanaa beri maxaan qabsanaa fa adiga se u malaynaysaa inuu arday iskuul dhigta inuu jadwal samaysta siday muhiim u tahay marka aad iyo aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay ardayga inuu samaysto jadwal uu ku socdo oo horumarkiisi iyo tallaabooyinka uu qaadayo ugu qoran yihiin maxaa sabab u ah inay awoodi waayeen ardada maareynta jadwalka ay samaysteen waxaa sababa inuu uu ardaygaas een, ku mashquulo cayaaro kale inuu ku mashquulo social mediaha amba ha noqdo mobile amba t v amba eh, ha noqdo banooni amba inuu asxaab kala marka waxaa laga rabaa arday walbo inuuna ku mashquulin waxyaaba jadwalka banaankiisa ka baxsan taas way uu ku filgaroowayaa uu ku fashilmayaa een, horumarkiisi iyo in uu waqti yar wax badan u qabsoomo wuxuu ku fashilmaya waxbarashadiisii marka ardayda waxaan dhihi lahay waxaan kula dardaarmi lahay qof nidaam iyo system ku socdo oo tallaabooyinkiisii u qoran yihiin horumarkiisii ka fikirayo in uu noqdo wayaha iskurao kordhaan sugayna la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himilo
dallada sugayniyo waqtigii waa ina soo galay
intaadan baan layr cilada anigu kaa tegi lahaa abduniyo akhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilow markanna helista fursadaha waxbarasho ee waddamada dunida waa kuwo yaalla internetka in deeq waxbarasho aad ka hesho dalalka horumaray oo inta badan bixiya fursadahaas waxay kaaga baahan tahay haysashada dukumentiyada waxbarashadaada iyo inaad xirfad u leedahay qorista macluumaadka lagaa dalbado sanadkii labada kun kow iyo tobankii oo uu cabdulaahi shariif idlaystay waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu dadaal u galay inuu ka helo fursad waxbarasho dalka sacuudiga taasoo u suura gashay sanadkii labada kun labaiyo tobankii inuu ka helo deeq waxbarasho jaamacadda islaamiya ee ku taalla magaalada madiina cabdulaahi shariif ayaan kala sheekaystay sidii uu ku helay iyo dadaaladii u galay si uu u guulaysto deeqda waxbarasho fursaddan waxbarashada sacuudiga waxaan helay labada kun iyo labaiyo tobankii aakhirkeedii qaabkan ku helayna waxay ahayd arday iiga horeysay oo jaamacadda dhiganaysay ayaa jirta oo asxaab aan ahayn oo isku deegaan aan ahayn ayagii ayaan ka wareysay markaan dhamaystay dugsiga sare warbixino iyo shuruudihii markay ii sheegeen shuruudihii ayaan buuxiyey dukumentiyadii ayaa isku aadistay shahaadadii iyo baasboorkii iyo wixii markaas layga baahnaa kadibna waxaan ku xaraystay mowqaca jaamacadda oo markii la furay oo ay soo soo gudbiyeen xilliga ay furmayso aqbalaadda alxamdulilah sanada iga maqnayd markaan xariistay waxay ahayd labada kun iyo kow iyo tobankii labaiyo tobankiina waa laysoo aqbalay alxamdulilah waa tae xarunta waxbarasho ee adiga dhigato maxaadse ka barataa xaruntan wax ka barto ama jaamacaddan dhigto magaceedii waa jaamaca islaamiya madiina munawara waa jaamacad aada u weyn oo soomaali fara badan ay kasoo baxday oo culimo fara badan ay kasoo baxday arday badan oo soomaaliya oo soomaali ka imaatay ama dibadaha yurubta iyo afrikadan iyo ay ka yimaadeen wax ka bartaan waxaan ka bartaa aniga marka ugu horeysa oo jaamacadda marxaladeedii ugu horeysay oo baajka waxaan dhameeyey kulliyad shareeca dibloma waxaan qaatay tarbiya hadeer marxaladii labaad oo magisterkan ku jira oo idaara tarbawiya oo yani sanadkii ugu dambeeya ma jiraan arday kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto siyaabaheese ayay ku heleen waxbarashadiisa arday badan ayaa dhigata dabcan isheeg qeybaha waxbarashada oo heerarkeedii kargedsan ay wada dhigtaan qaar ku jiro marxalo b h d ku jira magister qaar ku jira qaar baaj ku jira intaba way jiraan maxaa farqi ah oo u dhexeeya wax kubarashada soomaaliya iyo dalka hadda aad joogto oo ka mid a waddamada horumaray marka ugu horeysa tayada waxbarashada haddii la dhaho gudaha iyo dibadda waa dabcan aad og tahay tan dibadda xoogaa yara inay sareyso kow ardayga bulshadaas uu dhexgelayo oo dhaqamadaas kalgeedsan uu ku milmaayo laftirkeedii ayadaaba aqoon kale ah oo isheeg bulshadaas ku dhex jirkeedii wuxuu soo qaadayaa tacliinta oo akaademiga oo fasalka uu fadhiisanayo macalimiintu kasoo qaadanayo mooye afkaar kale iyo aragtiya kala gedisan oo yani asaga nafsadiisa uu ku horumarin karo wadankiisa iyo dadkiisa uu ku horumarin karo ayuu arkayaa oo dhaqamo fiicana waxaa laga yaabaa waxaasi wadankii inuu asagana wax ka keeno khibrada ma rajeynaysaa tacliinta aad kusoo barato sacuudi carabiya inaad dalka dib ugu soo laabato oo aad uga faa'iidayso bulshadaada
insha allah hadduu eeba kalaal noqdo markaan jaamacadaha dhamaysano inaan waddan kusoo noqono oo ii sheegeen ummadii aan yani ka imaanay oo dadkii aan u faa'iideyn insha allah waan rajeynayna hadduu eeba kalaal noqdo waanu kusoo noqonaynaa haddaan soo dhamaysano waxbarashadeeni ugu dambeyn maxay tahay fariinta aada la wadaagayso ardada soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iidaystaan deeqaha waxbarasho ee waddamada dunida gaar ahaan dalka hadda aada joogto dabcan fursadaha gudaha iyo dibaddaba labadaba way jirtaa gaar ahaan markaan ka hadlo waddanka annaga aan joogno sacuudiga fursadaha waxbarashada heerka jaamacadeed aaday u jirtaa waxaa laga yaabaa shuruudahaasi oo ardayga fmatalan ay ka mid tahay shahaadada markuu dhameystay dabcan wuu heli baasboorka iyo da-da iyo waxyaabo yaro oo aan s- yani saas u adkayn ayaa jiro intaas hadduu buuxiyo wuxuu sugayaa fatro yar uu sugayo ayaa jirto oo fmatalan xilliga uu xareystay isla xilligaas hore lagama soo aqbalayo laga yaabo sanad ama haddii kale eh, sanatay inuu sugo Eh, intaasna waddankuu joogaayo waxbarashada uu iska sii wato tanna uu sii sugo oo fursadaasi eh, meesha ay taal arday badanaa dhigata kulli saasay ku imaadeen loo yani laga faa'iideysto mar walba la ogaado la- la- dabagal lagu sameeyo jaamacadaha en, eh, ii sheeg scholarshipka bixiya oo lacag la-aanta ah bal haddeer eh, sacuudiga waxyaabaha ay kaga gedisan tahay waddamada kale waxaa ka mid ah waxaa ku yaala xarameynkii oo xajkii iyo cumradii oo bilaasha een, waxbarashadii oo bilaasha uu leeyahay arday gunooyin u gooni ah oo een, mukaafaca uu qaadanayo oo ku filan ardayga een, xaajaadkiisa uu ku daboolayo waxyaabaha baahidiisa ah oo waxbarashada ah marka een, fursadaasi oo meesha kale guud ahaan waddamada carabtu way ka jirtaa laakiin gaar ahaan haddana sacuudiga ee, fursadaasi marka ardayda oo yani dugsigi dugsiyada sare sanadkan dhammaynaya ama mar walba een, eh, kuwii hore u dhameeyeyba sanadkii hore soo dhameeyeyba fursadahan oo ii sheeg waddanka yaalo gaar ahaan hadeer jaamacadda annaga aan dhigano eh, maadi iyo diiniba labadaba way leedahay haddaad sharci u baahatana waa mutawafir waa alxamdulilah leanna meesha waa manbaculislaam oo manbaculwaxyi waaye haddii maadi aad u baahatana labadaba way jirtaa waa jaamacad aad eh, u sareeyo oo aqoontoodii weliba jaamacadaha qaarkii markii yani la tasniifinayo jaamacadaha qaar caalamiya waxaa ku jiro oo nambara nambarada ugu sarey soo galayo marka insha allah waxaan rajeyneynaa ardayda soomaalida guud ahaan inay ka faa'iideystaan fursadahaasi ay mar waliba eh, isha ku hayaan eh, xilliyada ay furmayaan eh, aqbalaada ay soo xareystaan ay yimaadaan qaarna ay yani nin waliba ama qof waliba eh, ii sheeg hadba yani meesha uu isleeyahay takhasuska uu uu danaynayo wuu ka helayaa een, wuu ku biiri karaa jaamacad annagaan dhiganale ma aha jaamacado fara badanaa jiro sacuudiga ilaa riyaad da- damaam eh, qasiim eh, taa'if eh, madiina maka kulli arday soomaaliya dhigato marka insha allah in laga faa'iideysta ayaa rajeynaa hadduu eeba kalaal noqdo isna eebba wuxuu yidhi an idin badbaasha isilaali isilaali adiguna
kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafoor xir ku mayro sanitaiser inta aad dabooddo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaad amban layd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga Olata kutara duksiga